ninkan carabigu kusoo qoray wuxuu leeyay naraa kathiira min adduul islaamiya baynahum calaaqaat maca adduul alkaafira alaysa hada yunaaqid alwalaa walbaraa yan waxaan aragnaa buu leeyahay dad badanoo maaragtay muslimiintii kami dowladihii muslimiinta ka mid a yani yani wax fara badanoo dowladihii muslimiinta ka mid a waxaan aragnaa buu leeyahay inay calaaqaad la leeyihiin gaaladii miyaanay arrintaasi alwalaa walbaraa aanay maaragtay ka soo horjeedin qofka muslimka waxaa ku waajibaa horta inuu muslimiinta u jeclaado oo uu gargaaro gaaladina u necbaado yaa waajib ku ah ilmuwaalaadku waa dhowaan iyo xiriirin iyo iyo gargaar marka waa dadkii muslimiinta ahaana qofku waa inuu maaragtay xiriiriyaa oo u jeclaadaa gaaladina u necbaadaa alla maruu ka hadlaya maaragtay niman xoxon oo gaaladii tawaliyey oo jeclaaday wuxuu sheegay waman yatawalahu minkum fa inahu minhum qofkii gaalada maaragtay tawaliya oo jeclaada oo uga gargaara maaragtay mu'miniinta isoo qasadkiisu uu yahay in gaalnimada ay islaamkii ka sara marto qofkaas iyaguu ka mid yahay xukunkoodao kale u leeyahay yani waa gaaloobay sida ahlucilmigu ay ku fasireen muwaalaadka marka mid xaaraanaha jirta oo maalan in gaalkii loo jeclaado adduunye ahaan ama inuu qaraabo kuleeyahay wax noocaas oo kale ah loo jeclaado marka taasi waa xaaraan waa midda alla uu yidhi ya ayuha aladiina amanu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yani cadowgeygiiyo cadowgiina ha ka yeelanina kuwa aad jeceshihiin oo sokeeyo ah oo la soo dhowaysto oo aad maaragtay jacayl u tuuraysaan ahlucilmigu marka waxay leeyihiin aayaddan alla wuxuu ku sugay in maaragtay dadkii uu iimaanka ugu magaca yani ugu yeeray inay ka dhacday in mushrikiinta iyo gaaladii owliye ay ka dhigteen oo ay jeclaadeen oo qisadii xaatib baa maaragtay arrintaas lagu sheegayaa oo xaatib uu waraaq qoray oo warkii rasuulka sal l slm uu gaaladii u gudbinayo waa arrintaasna waa arrin aada u weyn marka arrintii caddaatayna cumar waa kii yidhi maarata dacnii adrib cunaqa hada almunaafiq rasuulkun sal cumar uu ku yidhi faraha ka qaad war xaatib oo maxaa arrinkan kugu xambaaray waa la weydiiyey markaasuu xaatib uu sheegay inaanay gaalnimo aanay ka ahayn ee uu rabay inuu maaragtay xoolo maka iyo ka yaalay loo ilaaliyo maadaama aanay qaraaba meesha u joogin marka qasadkii uu qofku waxan ka lahaa gargaarkan uu gaalada u gargaaray yaa maaragtay markii la weydiiyey meesha ka soo daahirtay oo inaanay ahayn maaragtay in diinkii gaaladu uu ka sara maro diinka islaamka qasadkaas meesha kama aanu jirin qasadkaas hadduu jiro munaafiqnimo gaalnimay noqon lahayd marka maa xamalka yaa xaatib calaa hada alamr marka la yidhi wuxuu maaragtay sheegay inaanu gaalnimo jacayl iyo aanay ka ahayn ee maaragtay uu xoolihiisa uu ku ilaashanayey dadka kale laakiin dadba qaraabooyin iyo waxaasa u joogu leeya meesha markaas rasulka sal wuxuu sheegay inuu run sheegay ninkan oo aanay arrintaani gaalnimo ka ahayn laakiin haddana alla wuxuu sheegay waman yafcalhu minkum faqad dalla sawaa sabiil qofkii adinka ka mid oo waxaan sameeyaa jidkii toosnaa waa uu ka lumay marka ficilkaas waa ficil baadi ah laakiin xaatib islaamkii kama aanu bixin ile cumar waa taa layidhi faraha ka qaaday marka muwaalaadkiibi marka culammada ay kala qaybiyeen oo mid marka lagu gaaloobay midaan lagu gaaloobin ayay ka dhigeen sida hadda aan usoo usoo kala tafsiirin marka laakiin dadkan ahluguluwiga ah yaa waxay leeyihiin qofkii arkaan soo gaalo la mucaamaloonaaya gaaladii buu marka jeclaaday gaaladii buu soo dhoweystay sokeeyuu ka dhigtay waa u gaaloobay aad bay wax ugu tagfiiriyaan arrintaas dee muwaalaadkii iyo xiriirintanuna ma aha wax yani hal xaba keliya ma aha waa wax kale duwan oo maaragtay axkaam kala duwan leh laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa marka alla uu leeyahay bacduhum awliyaau bacd ibnu jariir wuxuu ku fasiray mu'miniinay ha ka yeelanina gaaladii dhabar iyo ansaar aad ku xiriirisaan diinkooda aad ku xiriirisaan oo aad muslimiinta uga gargaartaan oo cawradii muslimiinta aad tustaan sababto qofkii taa sameeya falaysa min allahi fii shayin buu leeyahy alla agtiisa waxba kama ah may wuxuu fasiraya aayaddii aali cimraan tiima idama ah laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliya'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay yani wuxuu ka wadaa faqad bari'a min allahi buu leeyahy ibnu jariir fqad bari'a min allahi wa bari'a min allahu minhu biirtidaadihi can diinihi wa dukhuuluhu fi lkufr allah beri ka ah isaguna beri wuu alla ka yahay sababtoo diinkii buu ka baxay gaalnimuu galay sida ay marka nimankan hulaadda ah ay uga digaan in gaaladii xiriir lala sameeyo ama maaragtay la jeclaado ama loo gargaaro ama sokeeye laga dhigto sidoo kale waxaa shareecadu ay aada noogu tirtirsiisay inaan muslimiinta beri laga noqonin oo aan maaragtay wilaayada loo diidin muslimiinta ile qofka muuminka ahi wuxuu kaa mudan yahay inaad maarata xiriirisuu kaa mudan yahay teeda kale in gaalada lagula mucaamaloodo in wax la kala iibsado oo lagula heshiiyo wax maslaxa maaragtay caama muslimiinta u ah ama khaas u ah ma aha muwaalaadkii xaaraanta ahaa ka mid ma aha waa wax iska bannaan alla wuxuu leeyay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin alla idinka reebi maayo kuwa aan diinka inkula dagaalamin dhulkiinana inka bixinin inaad u samafashaan oo aad u cadaalad samaysaan alla maarata idinka reebi maayo ibnu jariir wuxuu yidhi waxaa laga wadaa aayaddan buu leeyahay kuwa aan diinka inkula dagaalamin noocay doonaan ha ahaadaane alla idinka reebi maayo inaad u samafashaan oo aad xidhiidisaan oo aad u cadaalad samaysaan marka qofkii muuminka ahaa haddii uu qaraabo uu ku leeyahay gaaladii samafal uma samayn kartid lama dhihi karo xataa qofku aanay qaraabo kala dhexaynin hadduu samafal u sameeyo laakiin samafalkaas aanay ku jirin inuu maaragtay ahlu xarbiga u kaalmaynaayo oo uu cawrada muslimiinta uu tusaayo ama uu maaragtay hub iyo ku xoojinaayo iyo maaragtay gaadiid lama laha muwaalaad xaaraanaad ku dhaca oo nimankan khusaaco la yidhaahdo rasuulkii sal ly slam maaragtay la heshiiyeen inaanay la dagaalamin qofna aanay uga kaalmaynin markaasaa alla wuxuu ogolaaday in samafal loo sameeyo sida ibnu cabaas laga wariyey asmaa binta abibakar yaa maaragtay rasuulka weydiisa waxay tidhi hooyaday baa timid waana mushrikad ee wax ma siin karaa ixsaan muu samayn karaa haa buu yidhi rasuulku sal ly slam xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka in ixsaan loo sameeyo oo maaragtay lacag la siiyo ama cunto la siiyo iyo wax lamid a dadkii qaraabada ahaa ka mid maaha maaragtay muwaalaadkii la iska reebay ee waa ixsaankii alle iyo alla uu jeclaa sida ibnuqayim uu sheegayo rasuulkuna sal lla ly slama yuhuuddii heshiis buu la galay iyo gaaladii kale iyo mushrikiintiiba sidii markuu marka madiine yimid oo kale uu yuhuudda heshiiska ula galay sidoo kale nimanka qoraysh ahaa waa kii sulaxa la galay rasuulka sal ly slam kii xudaybiya rasuulku sal alla ly slam waxa uu maaragtay ijaartay markuu soo hijroonayey uu kiraystay nin gaalah oo uu ku aaminay inuu jidka tusiyo sidoo kale rasulku sal slam xilfulfuduul waa uu xaadiray adeeryaalkiis buu la xaadiray waa intaan marka lasoo saarinba guriga cabdullahi bni jadcaan wuxuuna rasuulku sheegay sal ly slam inaanu marnaba dooran doorteen inuu buriyo xilfigaas oo adduunya kastana la siiyo laa xilfa fi lislaam buu leeyahy rasuulku sal alla alay slam yacni xilfi la sameeyo islaamka dhexdiisa ma jiro lama ogola laakiin kii jaahiliyada wakhtigeedii jiray islaamku waa xoojin unbuu u siyaadiyaa marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay yacni walaaga la sheegaayo waa muuminiintoo la jeclaadoo la xiriiriyo baraaguna waa maxay waa gaaladiioo maaragtay la necbaado lagana beri noqdo ayagay diinkoodaba lakiin sheekh ibnubaas wuxuu leeyahay macnaha nacaybka la necbaanaaya iyo collaytankaas macnihiis ma aha inaad dulmiso oo aad ku xadgudubto maaha haddaanay muxaaribiin ahayn laakiin qalbigaad ka necbaanaysaa laakiin ma dhibaysid buu leeyahay hadday ku salaamaan salaantii waa ka radinaysaa waa u naseexaynaysaa khayrkii waa tusinaysaa sida alle uu aayad kale ku yidhi walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsan ila aladiina dalamuu minhum yacni kuwii ahlu kitaabka ahaa hala doodinina ilaa inaad si wanaagsan ula doodaan ma ogi ilaa kuwa dhaalimiinta ma ogi ahlu kitaabka marka waa yahuud iyo nasaaro marka dadkii ammaan la siiyey dhulka inay nabad ku joogaan maaragtay dowladdu u ogolaatay ama qof muslim uu ammaan uu siiyey in la dulmiyaa marnaba ma banaana qofkii dulmiyana waa alla waa ka abaalmarinaya dulmigaas marka in lagu xadgudbo ma ahan adoo necab yaadan haddana ku xadgudbaynin waxaana kuu bannaan oo mashruuc ku oho wanaagsanba inaad allah ugu yeerto aad wax barto aad xaqi ku hanuuniso sida sheekh ibn baas uu sheegaayo waxyaabaha ahlucilmiga ay ogol yihin waxa kamid a nusuusuna ay kutusinayso ninkii gaalka ahaa markuu jiran yahay xataa in la ziyaaran karo sida xadiidkii anas bin maalik oo saxiix bukhaari ku yaallay in rasuulka sal ly slam wuu lahaan jiray wiil dhallinyaro ah oo u khidmayn jiro oo yahuudi ah markuu jiradana waa uu soo booqday rasulka sal slam kadibna ilaahay wuxuu qadaray in islaamkii uu rasuulku ugu yeero sal slm kadibna uu islaamo wiilkii imaam axmeda waxaa la weydiiyey qaraabadii nin qaraaba ah oo oo kirishtaana ma ziyaaran karaa marka uu matalan jiran yahay markaasuu yidhi haa in hadduu matalan gaalkii guursado ama ilmuu dhashaan ama uu safar ka soo noqdo iyo wax lamida loo taaniyadeeyo wax mushkiladahay kuma jiraan laakiin loogu taaniyadayn maayo sida ibnuqayim uu leeyahay shacaa'irta kufriga ciidahooda oo kale iyo loogu taaniyadayn maayo laakiin naag buu guursaday ilmaa u dhashay iyo wax lamid a waa loogu taaniyadayn karaa dhib ma laha sida ibnuqayim uu sheegayo kitaabkiisa axkaamu ahlidima qofka muslimka ahaa inuu qaraabadiisii maaragtay gaalada ahayd uu wax siiyo iyadana looma diidana waxay ku noolaadaan silat raxim bayay ka mid tahay yacnii waa lagula shirkoobi karaa ganacsi iyo wax lamid oo kale laakiin imaam axmed wuxuu leeyahay beeca isagu ha sameeya buu leeyahay sababta nimankaas waa niman ribada cuna oo maaragtay xalaaleysta laakiin lalama shirikoobi karo sharikad lalama geli karo maaragtay lama laha calaa kulli xaal masaladan maaragtay muwaalaadka ahlu cilmigu waa ay ka hadleen oo rasaa'il baa laga qoray anigu waxaan ka qoray xaqiiqat almuwaalaat almukafira rasaale la yidhaahdo oo haddii internetka laga raadiyo laga helaayo xaqiiqat almuwaalaat almukafira risaalo kaloo yarna waa aan qoray oo maaragtay iyaduna ka hadlaysa masaladaas walaa walbaraa oo wax lagu gaalaysiiyo iyo in maaragtay khalal badan masaladaas uu ka jiro aan aada uga hadlay oo aayadaha matalan ay soo daliilsadaan oo ay wax ku tagfiiriyaan iyo axaadiista iyo kulli aan uga hadlay iyo ahli cilmigu waxay masaa-ishaas ay ka sheegeen iyo dadkan guluwiga maaragtay ku dhacay sida qaladka ay arrintaas u tanaawuleen iyadan haddii la raadiyo waa la heli karaa marka muwaalaad kasta marka diinka loogama baxo ee waa in qofku uu ogaadaa in maaragtay tafsiil uu masalada uu ku jiro oo arrinta ay axkaam kala duwan ay leedahay marka gaaladii in maaragtay bee beec shira idin dhex marto xataa marka dagaalku uu socdo marba haddaadan uu kaalmaynaynin oo waxaad iibinaysa aanay ahayn maarata wax dagaalka uu kaalmaynaya wax maaragtay daliilo loo haya ma leh inay xaaraan tahay wain axadu min almushrikiina istajaaraka fa ajirhu xataa yasmaca kalaam allah yaa alla uu leeyahay qof mushrikiintii ka mid ah oo hadda xarbi xataa noqon kara hadduu maaragtay magangelye uu dalbado badbaadi baa lagu leeyahay yaa macnaha rasuulka lagu yidhi sal ll ly slam xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu ka maqlo hadalkii alle kadibna gaarsii meeluu ku nabad galo yacnii qasab maaha ilaa ilaa soo islaam dhihi maysid haddii kale maaragtay waan ku dilayaa maya marba haddaad ammaan siisay waa u dhegaysanayaa waxaa dhici karta inuu ku intifaaco laakiin xataa hadduusan yeelin waa in meeluu ku nabad galo la gaarsiiyaa suma abliqhu maamanahu ya alla uu leeyahy gaaladiiba marka yani heshiis lala galo oo dagaalkii wakti mucayana la joojiyo iyaduna ka mid maaha muwaalaadkoodii ka mid maaha oo allah wuxuu yidhi wain janaxuu lisalmi fajnax laha hadday nabadgelyadii u iishaan adiguna u iilo way bannaan tahay qofkii mucaahadka ahaa ee ballantu ka dhexaysa isagii muslimiinta in la dilo waciid fara badan baa xoog laha ku soo arooray marka albaraa' min alkufaarna macnaheedu ma aha inaad marka tiraahdo mar walba dagaal baan maaragtay kula jiraayaa ee mararka qaarkood maarata aan la dagaalamayn yaa jirta adoo berina ka ah qofku matalan haddii hijradu ay ku waajibto oo aanu ka soo haajirin lama laha maaragtay waalal kufaar oo waa uu gaaloobay iyo lama laha laakiin macsibuu ku dhacay baa laleeyahay laakiin waa gaalooba lama laha bara'adii laga rabay ma aanu samaynin waa sax laakiin maaha gaalnimo ma gaarsiisna marka muslimiintu gaalada waa ay le jihaadayaan markay awood ay leeyihiin oo maslaxo maaragtay ay ka xasilayso wanaagsan oo maslaxaduna ay ka raajix tahay mafsadada laakiin jihaadka dadkan ahluquluga ay maarata gaalada ku iclaaninayaan laguma arag islaamkii muslimiintii oo cizi ka helay ee dulli baa lagu arkay in dacwada islaamka maaragtay ciriiri la geliyey marka muslimiintu haddii ay jihaadi waayaan awood darri darteed ma aha in la caayo ama la yidhaha gaaladii yaad walaa maaragtay u samayseen iyo in la yidhaha ma aha calaaqaadkan marka dawliga ah ee dowladaha dhex marana ma aha in la yidhaahdo maaragtay walaa lilkufaar unbay u barax la-yihiin oo qofkii calaaqaad la sameeya maaragtay gaalada waala lkufaar taasi warkaas war saxa ma aha wabilahi towfiiq